oo marka hore dhulka dhigaya marka kadibna qaar dambaha ayuu fadhiisiiya saas maana qaar dambuu dhulka dhigaa kadibna yani caloosha ayuu u dambaysiiya ayb marka waxaa laga wadaa sidaas awrta u fadhiisato ama geel u fadhiistoo kaleeto markaad salaada usii socotaan sujuudeeda ha u fadhiisaneen maxaa la rabaa marka in la khilaafo meesha uu isagu lawyaha hormariyo inaan anaga hormarino inaan gacmaha hormarino ayb lawyaha geelu marka waxaa la yidhahdaa lawyaha geela laga muransan yahay qaar waxay leeyihiin lawyaha geelu waxay ku yaalaan keenyaha hore keenyaha waa gacmaha geela yani labada lugoodee hore baa keenyaha la yidhahda lawyaha ku yaala baa la yidhaahdaa lawda waa kaas wey waa lawyihiisu waa kuwa saas haddii la yidhahdo marka waxay noqonaysaa asagu lawyihiisu hordhigaa laakiin idinku gacmihiina hordhiga qolna waxa maya lawyihiisa waxa la yidhaahdaa lugaha dambe kuwa ku yaalla la yidhahda sida saxda waxa weyaan lawyaha geelu waa kuwa ku yaala sheeniga hore ku yaala sheeniga hore ku yaala sida lagu khilaafayana waxa weye isaga lawyihiisu hormarinaya laakiin anaga gacmahan hormarinayna saas maa anaga gacmahan hormarinayna maa marka inaga waxaa kala gedisan oo bini aadamka abuurkiisa u kala gedisan lugihiisa iyo gacmihiisa kala gedisan lawyaha bini aadamkuna waxay ku yaalaan lugahay ku yaalaan soo lugahay ku yaalaan laakiin